asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiyaha dalson qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah guddiga doorashada heer federaal oo shaaciyay maalinta la dhaarinayo xildhibaanada cusub ee golaha shacabka maamulada galmudug iyo koonfur galbeed oo ku hor yimid jadwal ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal maamulka jubbaland oo shaaciyay xilliga la qabanayo doorashada lix iyo toban kursi ee deegaan doorashada labaad ee magaalada garbahaarey maamulka gobolka gaduuf oo ku dhawaaqay in afartan iyo saddexda kursi ee jubbaland ku matali doonaan baarlamaanka kuwiyo tobanaad ee toddoba maalmood gudood ay ku qaban doonaan maleeshiyaad hubeysan oo weerar dhabagal ah ku qaaday gaari ay saarnaayeen dad shacaba rofeesar yaxya sheekh caamir oo si adag uga hadlay isbahaysi beeleedka la sheegay in looga dhawaaqi doono magaalada baydhabo wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn madaxweynaha yukrain oo si kulul u cambaariyay waxa ugu yeeray dembiya dagaal oo ruushka uu geysanayo
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal subax wanaagsan waa subaxnimo arbaca ah taarikhdan waxay ku beegan tahay lixii tobanka bisha maarso sanadka laba kun laba iyo labaatan qodoba aad maqasheen oo dhamaystiran kusoo dhawaada guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa soo saaray jadwalka cusub ee soo xareynta xildhibaanada la doortay ee baarlamaanka kooiyo tobanaad ee soomaaliya iyadana la qorsheeyey in ugu dambeyn afar iyo tobanka bisha afraad laba kun labaiyo labaatan la qabto xafladda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka sidoo kucad jadwalkan lix iyo tobanka bishan uu ku beegan ama maanta oo arbaca ah ilaa iyo saddex iyo tobanka bisha ayaa la qorsheynayaa in lasoo ururiyo dokumentiyada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyadoo afar labaatanka ilaa iyo sagaal labaatanka la qorsheeyay in la hubiyo dokumentigaas inta u dhexeysa saddex waa kow iyo soddonka bisha maarso ilaa iyo afarta bisha soo socotay abriil waxaa la qorsheeyey in la shaaciyo natiijada rasmiga ee doorashooyinka baarlamaanka iyo in lasoo xareeyo dhammaanba xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka shanta abriil ilaa iyo tobanka bisha caas abriil waxaa la qorsheeyey in shahaadada dhame xildhibaanada xildhibaannimada la siiyo dhammaanba xubnaha la doortay ee labada aqal kow iyo tobanka bisha abriilna waxaa loo qorsheeyey inay dhacdo wareejinta galalka macluumaadka xildhibaanada labada aqal ugu dambeyntii afar iyo tobanka bisha abriil xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobde ayaa qabanaya baa layidhi xafladda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka kow iyo tobanaad waa sida markaas ku cad jadwalka ah cusub ay xalay ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal hase yeeshee dhinaca kale maamulada galmudug iyo koonfur galbeed ayaa si isku mid ah ugu horimid jadwalka doorashooyinka heer federaal wariyeena cabdinaasir cabdidaahir al cadaala ayaa faahfaahinaya
maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed ayaa waxa ay kasoo horjeesteen jadwalkii ay soo saareen guddiga doorashada ee heer federaal kaasi oo ku aadanay goorta la dhaarinayo xildhibaanada labada gole ee la doortay qoraal ka soo baxay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in koonfur galbeed aysan marnaba aysan jadwalkaasi qusaynin waxaana sidoo kale ay sheegeen in hanaanka loo maray isu keeninta shahaadasiinta iyo sidoo kale dhaarinta xildhibaanada la doortay ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya uu yahay mid aan sharciga waafaqsanayn iyo sidoo kale waxyaabihii lagu heshiiyey koonfur galbeed ayaa waxa ay sheegtay keliya inay aqbalayso jadwalka iyo sidoo kale qorshe ay ku heshiyeen dhammaan madaxda wadatashiga qaran iyo sidoo kale iyo dowlad goboleedyada iyo guddoonka gobolkani banaadir waxaana sidoo kale maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya uu xaqiijiyey in xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka heer federaal aysan wax kaalin sharci waafaqsanaha aysan ku lahayn u yeerista iyo qabanqaabada dhaarinta xildhibaanada la doortay waajibaadka sharciguna uu yahay baarlamaankii tobanaada waxaana sidoo kale ay sheegeen in heshiisyadii horey laysugu raacay ay yihiin kuwo haatan ay ku tubanayaan labada dhinac oo siday hadalka u dhigaan sidoo kale maamulka galmudug ayaa dhankiisa waxa uu kasoo horjeestay tallaabada ay qaadeen guddiga doorashooyinka heer federaal waxaana qoraal ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug lagu sheegay in galmudugga aysan marnaba raaci doonin tallaabada ay qaadeen guddiga doorashooyinka waxaana ay sheegeen inay tahay mid kasoo horjeeda heshiisyadii iyo habraacyadii doorashooyinka hore lagu heshiiyey waxaana galmudugga ay sidoo kale sheegtay in mowqifkeeda uu cad yahay uusanna go-aankaasi oo uu yahay mid haatanna aan bataatanba waafaqsanayna dhammaan waxyaabihii lagu heshiiyey
sanad cabdinaasir alcadaala isla wararka arrimaha doorashooyinka ayaan ku gujirnaah guddiga hirgelinta doorashooyinka maamulka jubbaland ayaa halay sii daayay xilliga la qabanayo doorashada lix iyo tobanka kursi kadibna doorashada labaad ee magaalada garbaxeerey oo ah halkaa doorashooyinka ugu badan ama caqabadaha ugu weyn ayay ka taagan tahay guddiga doorashada maamulka jubbaland ayaa ishaacay lix iyo tobanka kursi oo ahaa kuraasa taale magaalada garbaxeerey waxaana guddiga uu sheegay in muddo laba toddobaad gudahood lagu qabanayo doorashada lix iyo tobankaasi kursi ee magaalada garbaxeerey qoraalka shaacinta kuraasaas ayaana lagu caddeyn in ay ka dhexeyso doorashada lix iyo tobankaasi kursi magaalada garbaxeerey iyo in kale oo ahayd deegaan doorashada labaad ee jubbaland iyadoo maamulka jubbaland uu qorsheynayo in kuraasaas uu ku qabto meel aan ahayn magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gadow jadwalka lix iyo tobankaasi kursi ee deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbaharey ayaa ka mid ahaa meelaha ugu waaweyn ee caqabadaha ay ka taagan doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee kooiyi tobanaad ee soomaaliya waana maamulka axmed madoobe oo uu sheegay in halkaas ay adag tahay in doorashada uu ku qabto taa beddelkeedana xooga hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan oo aan helnay in loo wareejin doono dhanka degmada ceelwaaq ee gobolka gadow ka tirsan isla wararkaas ayaan ku guuldarnahay maamulka gadow ayaa dhankooda ka hor yimid markaa waxa ay sheegeen in ay aqbaleen nidaamka axmed madoobe oo usoo saaray lix iyo tobanka kursi ee deegaan doorashada labaad ee garbaharey qoraal ka soo baxay maamulka gobolka gadow ayaa waxaa markaas ay ku sheegeen in ayaguna ay qaban doonaan doorashada lix iyo tobanka kursi ee magaalada garbaharey isla garbahareyna ay ku qaban doonaan islamarkaana muddo toddoba maalmood ah ay kusoo dhammaystiri doonaan jadwalka doorashada ah xildhibaanada kooiyi tobanaad ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya deegaan doorashada labaad ee maamulka jubbaland maamulka gobolka gadow ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in axmed madoobe uu ku fashilmay arrimaha ku aadan doorashada qabashadeeda waxa ayna sheegeen in afartan iyo saddexda kursi ee jubbaland ku materi doonaan baarlamaanka kooiyi tobanaad ee todoba maalmood gudood ay kusoo dooran doonaan magaalada garbaharey maxamed madoobe ayay ku eedeeyay inuu ku fashilmay qabashada doorashada uuna jiibiyey heshiiskii toddoba iyo tobankii sebtembar diidayna in garbaharey lagu qabto doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka kooiyi tobanaad ee soomaaliya maamulka anrade maleeshiyaad hubeysan ayaa weerar dhabagal ah waxa ay markaas ay ku qaadeen gaari ay saarnayn dad shacab ah maraya qeybo ka tirsan gobolka galgaduud ee soomaaliya ciidan suleymaan xuseen alcadaala ayaa faahfaahinaya
maleeshiyaad hubeysan ayaa weerar jidkal ah waxa ay ku qaadeen laba gaari oo ay saarnayn dad shacab ah xilli ay marayeen deegaan u dhexeeya deegaanada qabad iyo qabalaha furinta foore ee gobolka galgaduud inta la xaqiijiyo weerarkan gaadiidka lagu rasalseeyey ayaa waxaa ku dhintay hal qof halka laba qof kale oo haweenihii uur leh ay ku jirto ay ku dhaawacmeen iyada oo maleeshiyaadkii weerarka geystay ay goobta isaga baxsadeen goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in weerarkan uu salka ku hayo dagaal aanooyin qabiil ah kuwaasoo deegaanada weerarka uu ka dhacay kusoo laalaabtay saraakiil ka tirsan laamaha amniga gobolka galgaduud ayaa waxa ay ku raad joogaan maleeshiyaadkii dibda geystay islamarkaana haddii la qabto talaaba sharciga waafaqsan laga qaadi doono dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa deegaanada galmudug waxaa ku soo badanayay dagaal beeleedyada iyo dilalka aanooyinka qabiilka ah la xiriira hase yeeshee maamulka galmudug ayaa ku fashilmay wax kaqabashada coladahaasi ku soo laalaabtay deegaano ka tirsan galmudug
sanad alcadaala weli waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo dalsan muqdisho soomaaliya waana kaga imaanaya brofesor yaxya sheekh caamir oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed dhanka arrimaha dhaqaalahana si adag uga hadla ayaa waxa uu markaa si adag uga hadlay isbehisbeereedka la sheegay in loogu dhawaaqi doono magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana isbeheysigan ulmuudaha beelaha dir digil iyo milif oo markaasi sheegay in baydhabo markii lasoo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada halka ay tegi doonaan islamarkaana qorshaha isbedelka awood qaybsiga nidaamka soomaaliya in wax loo qaybsado ay isku dayaan in wax laga bedelo taa waxaa kalatay galadhaan xoogle oo siyaasiyiinta beelaha kale ay si weyn ay uga hadleen waxaana sheegeen in arrintaas ay saameyn weyn ay ku yeelan doonto labadaas dhinac ee beelaha ah walaalahana horteeda isu gelin doono haddii ay dhacdana ay tahay dhibaato kale oo soomaaliya isu wajahday rofesorka sheegay in markaas arrimahaas laga digtoonaado ayna dalka dib u celin karto haddii markaa ay dhacdo
waraysiga maaraya waa dhegaystay iyo warka uu bixiyo waxoogaa kamida waa dhegaystay soomaaliya marba marxaladay mare marxalad walbana waxay leedahay qaab ay u samaysan siyaasadda soomaalida qaabkaan hadda ismahaysi beelaha hadda waxaa aan ka dhegaystay digil iyo mirifle iyo dir inay shir qabsanayaan baarlamaankeenna wuxuu u kala qaybsanay dhexdiisa muxaafid iyo mucaarid oo kale ahay waa laba dad kale nuuca ee isku tegi jiray waxaa soo baxday axsaab inay samaysato hadda intii isku xisbiga israacaysay oo qabiiladooda ay kala duwan yihiin mucaarad iyo muxaafidna waxay ahaayeen qabiilo kala duwan hadda isbahaysi beeleed marka uu yimaado isbahaysigaas waxaa geli karo qofkii labadaas beelood ah bis qof kale oo fikirkooda xataa aaminsan laakiin aan ku beelahayn ma geli karaa imaanayso isbahaysi beeleed muxuu dhalaa marka isbahaysi jabhadeed oo dhalaa hadda waxaa la dhihi karaa digle marifle iyo iyo daraa ku shiray olada isaaq waxay naqanaya marka s d m iyo s n a shirta alleeya berri maxaa imaanaya u s c inay soo baxdo iyadana oo isbahaysi ah isbahaysigaas marka qabaa'ilka ee jabhadaha u dilaacayo ceebta uu leeyahay maxaa ka mida s d m hadda hal s d m digle barifle hadhow s d m markay siyaasad naqato ay jabhad naqato waa kala jabi s d m waxay naqonaya garabka barifle iyo garabka digil iyo liisaanoo kale iyadaa si kala jabayso dar waxay u kala jabaya isaaq iyo iyo ama gudubiirsi ciisoo dhinaca burbur cusub aa imaanaya haddii wixii qabiil lagu saleeyo isbahaysi waxaa fiican inuu ku salaysnaado mucaarad iyo muxaafid kala kala qabiil ah ama axsaab iskugu tega fikir ee kala qabiil ah laakiin haddii baarlamaanka soomaaliya dhexdiisa la yidhaha inta ku jirta isbahaysigii digil iyo marifle iyo dad gooniha u baxaano waxaa imaanaysa qabiilo kale inay isbahaystaan taasna waxay keenaya in dhibaato in waddanka uu ku noqdo in jabhado ay soo noqdaan qabaa'il sidoo jabhado isku bedelayaan qabaa'ilku waa jabhadou noqonaa beri markay jabhaddu waa qabiil hubaysan soomaalida dhinaceeda marka laga fiiriya say tahay marka waxaa iila muuqato inay keenaan fikir cusub ay ku midaysan yihiin oo qof kasta oo fikirkaas la qabta ay jiri karto laakiin haddii la yidhi labadaas qolaa ku shirayso oo la yidhi digrii marifla hadda marka hore waxay s d m iyo s n a shiray hadda s n f aa ku biiro hayso
rofeor yaxya sheekh camaliw kaasaa wararka subaxnimo dalsan ayuu kaga imaanayaa wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn weli ruushka dagaal ayuu ku hayaa dalka ukraine madaafiicid ah iyo diyaaradaha dagaalka ruushka ayaa weli si sii wada duqeymaha ay ku garaacayaan magaalooyinka dalka ukraine ku-xigeenka duqa magaaladaasi miribol ayaa sheegay in ciidamada ruushka iyo afar boqol oo qof ay ku jiraan dhakhaatiir iyo bukaano ay gacanta ay ku dhigeen duqa magaalada kiev vital ayaa dhankiisa ku dhawaaqay bandow soddon iyo waa soddon iyo shan saacadood ah caasimada dalka ukraine ee kiev isagoo markaa ka digay waqti adag oo khatar ah oo caasimada kusoo fooday duqeymaha cirka ruushka habeennimadii xalay garaacay boosteejada laga raaco tireenada dhulka hoostiisa mara iyo dhismayaal ay degan yihiin waxaana ku dhintay ilaa afar qofood ku dhawaad sagaal labaatan kun oo qof ayaa u suura gashay inay ka qaxaan magaalooyinka go-doonsan ee ukraine iyagoo markaa marayay waddooyinka markaa bini-aadamnimo talaadadii waxaana sidaasi sheegay la taliyaha madaxweynaha dalkaasi ukraine valadimir zelenski qaar kamid dadka rayidka ayaa u suura gashay inay ka baxaan magaalada degada leh ee miribol halkaas oo labaatan kun oo qof ay ka qaxeen saacadihii soo dhaafay iyaga oo markaa adeegsanaya afartan kun oo baabuura dhan kale la-taliyaha madaxweynaha dalka ukraine ayaa waxa uu bartiisa twitterka kusoo qoray in wadaxaajoodka la yeelanayo saraakiisha ruushka ay sii socon doonaan maalinta birita warkii subaxnimona waa naginta akhyaartan dhegeystaha ayaad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho ciduu sheega waxay dib u heli kartaa booga internetka aan ku leenahay radio dalsan dadkum aad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warkaas subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan matelin war la heliyaabaa talalhel